الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد القاعدة الثالثة عشرة الدفع أقوى من الرفع والدفع فيما قال كل حبر أقوى من الرفع فجلب الفكر قاعدة مركز صدح يطبنات القاعدة الثالثة عشرة قاعدة دي صدح يطبنات الدفع دافعتان كشيء لا دافعاه وشيء إنه وح دافعاه فيما قال كل حبر عالم كستا sida uu yidhi marka lagu socdo aqwaa waa ka xoog badan yahay min arafci yani marka wixii markaa yani marka hore aan ku sugnayn imaatinka uu ku imanayo difaaca uu difaacayo ee uu iska celinayo waa ka xoog badan tahay marka uu yimaado wixii sida uu u rafciyaa inuu wixii kor yeelo oo markaa baabi'iyo waa markaa yani ka xoog badan tahay ee fajul marka isaga xooy wareeg bilfikri fikir la wareeg waxaa markaa uu tanna inoo tilmaamayaa qaacidada la yidhaahdo dafciga iyo rafciga labada iyomaa markaysaa waxaan markaa xoog badan yacnii dafciga iyo rafcigu waxay yihiin midna waxay imanaysaa awalka ayay joogtaa oo marka ugu horraysaba shayga markaysagaa inuu iska daafaco ayay markaa ku saabsan tahay midna waxay ku saabsan tahay marka waxaas yimaadaan dabadeed in markaa la rafciyo oo wixii la kor yeelo saaliisu waxay ahaatay biyuhu markaysaga haddii ay yar yihiin oo qollatayn aynay gaadhin najaasadu markay ku dhacdo waxay qabaan shaaficiyadu markiiba inay najaasoobeen oo bimujaradi mulaaqaati najaasa ayay ku najaasoobeen mar hadday yar yihiinoo qollatayn aynay gaadhin yacni najaasaduna ay ku soo aroorto markaysagaa kor kaga timaado biyuhuna ay mawruudu calayhi yihiin yacni sidaas iyadaa bay markaa qabaan haddii markaa haddaba la markaysagaa biyihii la badiyo oo markaysaga waxaan markaa lagu daro biyo kale markaysagaa lagu daro yacni oo markaa qollataynkii la gaadhsiiyey biyihii najaasada noqday baa la farabadiyey dabeedna markaysagaa qollataynkii baa la gaadhsiiyey yacni najaasadii ma kor noqonaysaayo ma ka baaba'aysaa mise markaysagaa ma kor noqonayso taas waxa weeye agtooda khilaaf baa ku sugan oo isku khilaafsan yihiin qollatayn laakiin markay gaadhaan iyagoo qollatayn gaadhay ayaa najaasa markaysagaa ku dhacday najaasadii waa iska daafacayaanoo waxay noqonaysaa najaasadii mustahalak oo kale iska noqonaysaa wax iska baaba'ay oo kale ayuu noqonayaa oo haddii saddexdii shay aan mid isbedelin yacnii dhadhanka iyo markaysaa waxaan markaa urta iyo midabka haddaan saddexdaa mid isbedelin waxay noqonaysaa markaysagaa inay najaasadii iska daafacaan najaasadiina mustahalak oo kale iska noqoto markaysa waxaan ay noqoto inay biyahaasi marka ay daahir yihiin sidaas yada marka xaalkii la farabadiyey najaasadii ku timi ee hore ugu taa yacni markaa u gaadhay rafcintii la rafcinayey ee qollataynkii markaysa waxaan markaa awooditaanka ay awoodayaan gaadhsiinta la gaadhsiiyey biyihii la farabadiyey ta noocaasa markaysagaa khilaaf baa galay laakiin waxa weeye markay qollatayn markaa ay sideeda u gaadhsiisan yihiin oo najaasadaasi ay ku timaaddo iyadoo waxa markaa ay isla ogol yihiin shaaficiyadu inaynay waxba markaysagaa noqonayno markaysagaa biyihii aynay waxba yeelaynin ilaa saddexdaa midkooda ay isbedelaan mithaalka labaad khalkiiba wuxuu markaysagaa u diidayaa markaysagaa inuu markaa khamro noqdo dabadeedna markaasaa waxa uu sameeyey khal buu markaysaa waxaan markaa dhex dhigay si uu markaysaa waxaan markaa aynay u noqon yacnii khamro aynay u noqon noocaasoo kale waa u bannaan tahay shaygii intaa khal hadduu yahay oo is yidhaahdo khalkan markaysagaa yaanu isbedelin oo aanu khamro kaa noqon yacni arrinka uu ku samaynayo ee uu kaga daafacayo markaysagaa khamranimada ee waxa uu yahay markaysagaa mid u bannaan weeye laakiin markuu khalki uu khamro noqdo dabadeed in waxa weeye la yidhaahdo khal buu ka yeelayaa oo markaysagaa wuxuu la imanayaa farsamooyin uu khal kaga yeelayo ta noocaasi markaysagaa ma bannaana nebigana sala allahu calayhi wasalam waa tii la weydiiyey cani ilkhamri tutakhadu khallan faqaala laa markaasaa nebigu waa diiday sala allahu calayhi wasalam oo waxa uu tilmaamay inaan khal laga dhiganaynbu markaysagaa tilmaamay marka waxaa taasna ku sugan yacni ana dafca aqwaa min arafci oo waxa weeye markaysagaa khamranimadii difaaca marka intayna iman ka hor laga daafacayo waxay tahay markaysagaa mid bannaan aan laysku khilaafin laakiin markuu khamro noqday dabadeed in la yidhaahdo farsamaa la samaynaya uu khal ku noqonayo waxay noqonaysaa markaysagaa inaynay bannaanayn yacni sida markaysagaa xadiiskuba sheegay jamaahiirtuna ay qabaan waxaa kale oo ka mid a yacni safarka intaan markaysaa waxaan markaa la gudagelin yacni soomkii la safraa oo iyadoo markaa aanu soomin oo bimacnaa habeenkii oo kaleu markaa yacni bilaabay safarkii oo dabeed waa baxay oo markaysagaa waa socday waa ka baxay markaysaa markaa dhismayaashii iyo meeshuu deganaa markaysaga waa ka tegey safarkii isagoo ku jira ayaa waagii markaysagaa baryayaae fajru saadiqi dilaacaya kaasoo kale markaysagaa ruqso inuu haysto oo fitriga iyo afuraaddu markaysagaa ramadaan uu afuraa ay u bannaan tahay waa laysla ogol yahay laakiin hadduu waxa weeye maalinta dhexdeedii markaa uu safro oo siduu waxa weeye u joogay ayaa waabuu soomay dabeedna markaysagaa maalintiyaday too maalin ramadaan ay too uu sooman yahay buu safar bilaabay safarkaa uu bilaabay markaysagaa mashruuc ma u tahay oo ma u bannaan tahay inuu waxa weeye afuraa ma u bannaan tahay ta noocaasa markaysagaa waxa ku sugan yacni markaa culammada qaarkood waa diidayaan shaaficiyadu markaysaga waxaan markaa yacni sida mashhuurka ka ah waxay leeyihiin markaysagaa midna waa dafciga oo safarkii hadduu qofku ku jiro ee soomkii ku yimi markaysaga waxaan markaa waa ka daafacaya oo ruksadii waa u sugnaanaysa midna waa rafci oo soomuu markaa ku dhex jiray safarkii markaysagaa ma rafcinayo sidaas iyadaa bay markaa yidhaahdeen zarkashiguna waxa uu ku tilmaamay markaysaga almanhuur fi lqawaacid ayuu markaysagaa ku sheegay waxay kaloo markaa yidhaahdeen oo amsilada qaacidadan ay u keeneen ka mid a ninka waxa u bannaan inuu zawjadiisa ama afadiisa xajka faralkaa inuu markaa u diido oo bimacnaa inay hore u xajido inuu u diido waxay ku dhisan tahay ra'yiga shaaficiyadu ka qabaan xajku waa cala taraakhi wujuubkiisu ee fawri ma aha laakiin haddii lagu socdo markaysaga xajku inuu fawri yahay oo qowlka markaysaga culamo badani ay arjaxaan haddii lagu socdo axaadiista qaarkoodna laga daliishanayo idaa araada axadukum alxaja falyatacajal ilayhi fainahu laa yadri maa yacridu lahu xadiidkaasoo imaam axmed iyo kayrkiis soo wariyeen yacni haddii taas lagu socdo yacni markaa mas'aladani ma imanayso laakiin mas'aladani waxay ku imanaysaa haddii layahay xajku waa taraakhi oo yacni markaa fawri ma aho si deg dega inuu u sameeyo waajib kuma aha ayay markaa ku imanaysaa marka waxaa u bannaan inuu markaa zawjadiisa u diido xajkii faralka ahaa inay deg deg u samayso oo ay hor ka xajido wada xajin doontaa laakiin hadda sanadkan waxba ha xajine yacni joog inuu ku yidhaahdaa waxay tahay markaysagaa miduu awoodi karo haddaba hadday guda gasho yacni xajkii idan la'aanteed bay iska guda gashay xajkii markaysagaa iyadoo ixraamatay oo xajkii ku guda jirta xaalka noocaasa markaysagaa ma odhan karaa xalaalow oo markaysa waxaan markaa inakeen ma odhan karaa taas iyadaa markaa waxa uu leeyahay sarkashigu qawaacidda waxa uu ku odhanayaa inay taasi bannaan tahay laba qowl baa ku sugan adharka markaa qowlka ahina waa inay bannaan tahay weeyaan buuri umuurahaas amsiladaasi waxay ku taalla almanhuur fi qawaacid mujalladka labaad safxadda boqol iyo shan iyo konton ayay ku taalla alqaacidatu haalisata casharata yacni qaacidadii saddex iyo tobnaad addafcu yacni markaa difaaca shayga la difaaco intaan u imanin in markaa la difaaco oo la joojiyo aqwaa way ka xoog badan tahay min alrafci markuu yimaado in la kor yeelo oo la qaado wadafcu markaysagaa difaaca shayga la difaacee markaysagaa la celiyo intaanu iman fii maa qaala kullu xabri sida caalim kastaaba yidhi marka lagu socdo xabri iyo xibri labada mid waliba markaysagaa waa bannaan tahay axbaar baana markaysagaa waxaa lagu jamciyaa oo waa culammada markaysagaa weeye xabrigana markaysagaa taxbiirka ayaa laga keeno taxsiinka iyo wanaajinta ayaa markaa la yidhaahdaa xubuurkana markaysagaa ziinada waa loo isticmaalaa faraxa iyo suruurkana waa loo isticmaalaa oo maxaa caalimka markaysagaa xabri loogu magacaabay culammada qaar waxay yidhahdeen dee umuuruhu wanaajinayaayo hadal cilmiyaysan buu ku hadlayaayo wanaagsan marka wanaajinta uu hadalka wanaajinaya darteed ayaa markaysagaa xabri loogu magacaabay baa layidhi culammada qaar waxaa leehay xibri in la yidhaahdo xa'da hoos dhigo ayaa afsaxa bay yidhaahdeen bacdi kalena waxay yidhaahdeen markaysagaa xa'da in lahoos dhigaa maba jirte yacni xabri oo keliya weeyaan bay yidhaahdeen aqwaa waa ka xoog badan tahay min alrafci markaysagaa shaygu markuu yimaado in la rafciyo waa ka xoog badan tahay ee fajul wareeg bilfikri markaysagaa fikir la wareego quwada mufakirada ee fakeraysa la wareeg oo markaysagaa masaa'isha bal hadda tasawuro markaysagaa sidaa markaysa waxaan markaa yacni isha usoo mari marka uu yidhi athaalisata cashara ila athaaminata cashara marka uu sidaas iyadaa yidhi ilaadu waxa weeye waa hayru daakhila buu yidhi markaasuu wuxuu keenay bayd markaysagaa qaarkood ay cabireen ayuu wuxuu yidhi wafii dukhuuli lgaayati lasaxu la tadkhulu mac ilaah waxataa dakhala yacni bayt markaysaga yacni mashturu rajas ah oo uu tilmaamayo markaysaga yacni haayada yacni ma soo gudagelayaa waxa haayada loo yeelayo mise ma soo gudagelayo adawaadka lagu cabiraa la kala qaadi oo waxa weeye mac iyo ilaah ma soo gudagasho sida haalibkaa laakiin xataa sida haalibkaa waa gudagashaa yacni wuxuuna uga jeedaa haalibaantu uga jeedaa wailaa qaacidadu saxiix noqon mayso xataa yuctu ljizyata can yadin wahum saakhiruuna yacni in la yidhaahdo haayadii waa ku guda jirtaayo iyagoo jizyadii bixinaya ayaa in lala dagaalama marka isaga ay mashruuc noqonaysaa wax jira ma aha marka waxa weeye marka uu leeyahay wa xataa dakhala marka uu leeyahay aqlab ahaan buu ka tilmaamayaa wailaa marka isagaa meele aanu soo gudagelayn baa jirta ilaa iyo marka isagaa macaana marka uu yidhi ma soo gudagelayso yadana aqlab buu uga jeedaa faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi maraafiqdu marka isagaa waxa la maydhayay ka mid yihiin marka sidaas aawadeed waxaa marka ay tahay mid yacni markaas soo gudagelaysa weeyaan waxaana laga qaatay soo gudagalka ay soo gudagelayso yacni axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam baa laga qaatay aduu niqaashyo ku saabsan dafciga iyo rafciga marka isaga waxaanu sharaxa ku sheegayaa waa raajici doontaan culamada qaar baa yidhi marka isagaa daatadeeda kuma kala awlaysna rafci iyo marka isagaa dafci yacni marka culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen marka isagaa sida ibnu xajar alhaytamiba uu ka soo naqlinaya tuxfada inuu ku yidhi tuxfatilmuxtaajka yacni dafcigu yacni waa ka xoog badan yahay rafciga waana sida haalibka ah haalibka ah markaan leeyahay waxaan ku bixinayaa طلاaq oo kale markaysaga yani nikaaxi waa rafcinaya laakiin markaysaga waxaan markaa rajco yani markaa ma diidayo rajco markaysaga ma diidayo marka waxa weeye rafcibu markaysaga halkaas oo kale طalaaqi rafci buu sameeyey laakiin wax dafci la yidhaahdo ma samaynin yani markaa wax dafci la yidhaahdo yani ma samayn suuro aanu samayn baa la haya oo waa suurada طalaaqu markuu yani rajciyo yahay طalaaq markaysaga rajci ah markay suuradaa tahay yani waxa weeye wuxuu samaynayaa rafci oo nikaax yaallayoo joogay buu marka isagaa kor yeelayaa oo rafcinaya oo qaadaya meesha ka saaraya laakiin mid dambe oo marka isagaa meesha iman doono oo rajco ah yacni kaasoo kale marka isaga waxaan markaa ma daafacayo adigu calaa kulli xaal yani waa sida haalibka ah baa looga jeeda waa qaacida aqlabi alqaacidatu araabicata casharata qaacidada afar iyo tobnaad alrukhasu laa tunaatu bilmacaasi ruksooyinka marka isagaa laguma xidho macaasida walaa tunaatu bilmacaasi rukhasu macaasida laguma xidho ruksooyinka falam yubax licaasin itarahusu falam yubax looma ibaaxayn licaasin mid caasi ah oo markaa ilaahay caasiyey atarahusu inuu rukso qaataa marka isagaa mid loo sharciyeeyo oo loo banneeyey ma aha qaacidadan marka uu inoo tilmaamayo ah marka isaga arukhasu laa tunaatu bilmacaasi ahlu cilmigu waa sheegaan culammada marka isagaa sheegana shaaficiyada ayaa markaa ka mid a hayra baaqin walaa caadin baa markaysagaa culammada qaarkood ay ka deliishadeen oo dadka markaysaga yacni baqyiga iyo cudwaanka ama tacaddiga markaa samaynaya waa in markaysagaa ruksadii aynay u bannaanayn oo waxa lagu qayday inaanu markaysagaa yacni baaqi ahayn oo mutacaddi ahayn yacni marka ayaa markaa lagu qayday marka waxaa laga qaatay rukhaskii markaysagaa inaynay u bannaanayn ruuxii caasiga ahaa sidaas iyadaa ayaa markaa laga qaata ruksada markaysagaa waxaa la yidhaahdaa yacni waa suhuulada iyo fudaydka luqada lagu yidhaahdaa bikafi raksin hayri shasnin marka uu yidhi oo kale yacni bikafi raksin gacan jilicsan buu markaysagaa ka tilmaamaya kaf marka aada u macaan oo naciim oo jilicsan hayri shasnin yacni mid markaysaga markaa adag aan ahayn macnahaasu markaysagaa xoogan uga jeedin isilaaxaana waxaa la yidhahdaa intiqaalu shayi min sucuubatin ilaa suhuulatin licudrin maca qiyaami sababi lilxukmi اlasliy in shayga markaysa waxaan markaa uu guuro oo markaysaga uu ka guuro sucuubo iyo adayg suhuulo iyo fudaydna u guuro cudurdaar darteedna arrinkaasi intiqaalkaasi uu ku dhacay yacni iyadoo sababtii xukunka asalka keensanaysay ay baaqitoo meesha aynay ka bixin kaasaa waxaa la yidhaahdaa ruksa ayaa la yidhahdaa rukso ayaa la yidhaahdaa yacni axkaamta sharciga culammada qaarkood waxay yidhaahdaan waa lix xukum culammada qaarna waxay yidhaahdaan oo jamaahiirta ka mida toddoba xukum weeye adu waajib iyo manduub iyo xaraam waa saddex makruuhu karaahatu tanziih waa markaysaga afar waa markaysa waxaan markaa mubaax nooca la yidhahdo yacni waa shan khilaafu lawlaa yacni markaa lixdaasay markaysagaa noqonaysa marka intiqaal haddii la yidhahdo xukun baa intiqaalaya oo mid kale u intiqaalaya haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa waxa weeye bal hadda lixdaas waxaad tidhahdaa mid walba markaysagaa intiqaal ku banne oo wuxuu noqonayaa ama kayrkii inuu u intiqaalo ama naftiisa inuu u intiqaalo xaaraan laga intiqaalo xaaraan loo guuro hadda markaysaga waxaad iga reebtaa un suurada waxaad ka reebtaa in markaa mid walba naftiisa markaysaga wa inta laga intiaalo uu ka intiqaalo naftiisi inuu guuro xaaraan inta laga intiqaalo xaaraan loo guuro ama waajib inta laga intiqaalo waajib loo guuro suuradaa markaad ka reebto yani asalku lix bay ahaayeen lix markay ahaayeen waxay u intiqaalayaanna markaysagaa lix bay noqon lahaayeen waxaad ka reebtaa naftiisa inuu u intiqaalo markaysagaa kii lixaada shan weeyi marka mid waliba kayrkii markuu u intiqaalayo waxay noqonaysaa shan suuraa ka suuragal ah yani mid walba markaysagaa shan baa ka imaysa yani markaa hamsun fii sittin waxay noqonayaan markaa halaasuun bay noqonayaan xagga intiqaalka xukum intiqaalo qismada caqliyada ah soddonkaasaa ka suuragala sida markaysagaa xaashiyaduba uu tilmaamayo maadaama soddonkaasi ay ka suuragal yihiin yacni intiqaalkii wuxuu u qaybsamaa wax marka ascab ka ah oo ka adag iyo wax markaysagaa la mid ah iyo wax ka fudud inuu intaa mid u intiqaalay markaysagaa qismada caqliyada ah ka suuragala iga reeb ruqso markaad ka warramayso wax markaa ka adagoo ascab ka ah markaa in loo intiqaalo iyada halkan iga dhig wax la mida in loo intiqaalana iyadana halkan iga dhig wax ka fudud marka loo intiqaalo oo weliba quyuudda kale uu inoo sheegayna ay raacdo markaasaa rukso la yidhahdaa oo ruksadii markaa ay imanaysa ruksadii markaas ayay markaa imanaysa oo inta waajib laga intiqaalaa waxaa loo guuray wax markaysa waxaan markaa yacni ibaaxoo kalea loo guuray taasaa waxaa la odhanayaa shuruudaha kalena markay dhammaystirmaan oo waxa weeye cudurdaar darteed ay tahay waxaa loogu intiqaal ee nasakhaad la nasakhayba aanu ahay oo waxa weeye xukunkii asalka sababtiisii ay baaqi tahay sababtii xukunkii asalku ay baaqi tahay taasaa waxaa la odhanayaa markaysagaa ruqso ayaa la odhanaya saaxibulxaashiya waxa uu tilmaamayaa xoogaa markaysagaa kalaamkii nafsiga ahaa iyo markaysagaa mawduuc noocaasu halkana gudagalay oo markaysagaa uu taabanayaa taasina waxaa markaa uu ku dhisan yahay ra'yi baatila oo markaysa waxaan ay qabaan marka ashaaciradu oo odhanaya markaysagaa kalaam xaqiiqatan waxaa la yidhaha ka nafsigaee daatada ku sugan baa markaysagaa la yidhahdaa macaanida daatada ku qumay ayaa markaa la yidhaahdaa yacni waxa weeye ka masmuuca ee xuruufta u saaxiibka ah ama macnaha iyo xuruufta oo wada socdo kalaam lama yidhaahdo xaqiiqatan yacni aynay u deliishadeen yacni marka waxa weeye hadalkii marka akhtalkii nasraanigaha laga soo naqliyey waina alkalaama la fi lfu'aadi wainamaa jucila allisaanu cala alfu'aadi daliila marka waxa weeye hadalkaasi wax daliila markaisagaa ma laha yani akhtalna kama mid aha dadka markaisagaa shicirkooda la xujaysto kama mid aha waana markaisagaa nasaaro kalaamka ilaahay hore ugu luntay waxaanay markaa ka hor imanaysa adilada kitaabkiiyo sunnada iyo ijmaacii salafku intaba ka hor imanaya oo ahlu sunnuhu waxay qabaan kalaam waxaa la yidhaha xuruufta iyo macaanida oo wada socota xuruufta oo keliya kalaam lama yidhaahdo macaanida oo keliyana kalaam lama yidhaahdo sidaas iyadaabay markaa la yidhaahdaa bidcada ku saabsan kalaamka nafsigaana ciddii ugu horraysee la timaada waxa uu ahaa markaysagaa ninka la yidhaahdo cabdillaahi ibnu saciid ibnu kullaab ayaa markaysagaa la yimi ashcari iyo maaturidi iyo qolyahaasna waa ku raaceen hadalkoodu markaysaga waa wax baatila marka waxa weeye wadaadku markaysaga maadaama markaysaga waxaan ictiqaadka uu xaggaas waafaqsan yahay ayuu markaysaga waxaan meelahan oo kale markaysaga u waxgelinaya ou leeyahay khitaabu takliifka maxaa markaysaga yacni tagayurkan iyo waxaan loogu tilmaamay iyadoo markaysaga waxaa sifaadka ilaahay iyo kalaamka ilaahay in la yidhahdo tagayur iyo wax la mida lagu sifeeya aynay ahayn markaasuu doonaya inuu kaga jawaabo u yidhahdo tagayurku waxaa laga tilmaamaya markaysagaa kalaamka ilaahay waa markaysagaa yacni kiisa nafsigaa weeye kaasaan tagayur gelaynin yacni wax noocaasuu doonaya inuu ku jawaabo laakiin ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan in waxa weeye sifaadka ilaahay ee markaysa xal markaa ficliga ah inay markaa yihiin qadiimatu nawci xaadisatu laaxaad inay yihiin ilaahayna waxa weeye takalamu idaa shaa wamata shaa wa kayfa shaa sidaas iyadaabay marka ahlu sunna waljamaaca markaa ay qabaan waxaanu hore ugu hadlin inuu ku hadlaa waa surowdaa laakiin sifada hadal weligii hore waa ugu sifaysna oo marna uma bilaamin laakiin aaxaadda iyo afraadda uu ku hadlayaa waxay yihiin markaysa waxaan markaa qaar yacni markaa yacni markaa imanaysa oo soo darrinaysa yacni markaa ayay markaa noqonaysa oo waxay markaa yacni yihiin yatakallamu idaa shaa bay leeyihiin ahlu sunna waljamaaca ilaahay hadduu doono waa hadlaa wa mata shaa goortuu doonana waa hadlaa wa kayfa shaa siduu doonana waa u hadlaa sidaas iyadaabay qabaan marka cibaaraadka uu cabirayo ha ku kadsoomin kutubta markaysaga ahlu sunnuhu ka qoreen mas'alada noocaasa markaysagaa u noqo almunaadara markaysaga ibnu qudaama uu alifay saaxibuulmuqni yacni mas'alada noocaasa si fiican buu markaysagaa u radinayaa yacni markaysagaa hala raajico rukaska markaysagaa macaasida laguma xidho waxyaalaha soo gelaya waxaa ka mid a in waxa weeye safarkii qofku macsi uu u bilaabay ee macsi inuu markaa safaru macsiyo ahaa oo intiqaalkiisa iyo safarka uu samaynayeyba liajli lmacsiya uu ahaa wuxuu u safray wax rukso la yidhaahdo ma isticmaali karo rukaska aanuu isticmaali karin waxaa ka mid a xaalatuliddiraar hadduu ku dhaco maytadii iyo baktigii ma cuni karo siday markaa shaaficiyadii marka isaga ay qabaan oo uma banaana inuu baktigii cuno wax tarakhus la yidhaahdaa wax u bannaan ma aha masaxa markaysaga uu masaxayo khufaynka laftooda uu masaxayana qadarkii markaysa waxaa safarka lagu masixi jiray kuma masaxayo laakiin waxaa la isku khilaafay qadarkii muqiimku masixi jiray oo kale ma iska masixi karaa yacni safarkaa marka macsiya u ahaa waa safaru macsiyo ha yeeshee markaysa waxaan markaa inaanu qadarkii yani markaa la masixi jiray saddexdii maalmood iyo saddexdii habeen ee safarka lagu masixi jiray markaa khufaynka inaanu masaxayn la garay muddadii muqiimka oo kale ma masixi karaa mise ma masixi karo masalada khilaaf baa ku sugan zarkashi waxa uu odhanayaa markaysagaa muddada muqiimka lafteedana markaysagaa ma masixi karo laakiin arrinka noocaasa shaarixu waxa uu yidhi mushkil weeyaanoo ishkaal baa ku sugan oo siduu ishkaalku ugu sugan yahay waxay tahay yacni hadduu muqiim yahayba waa u bannaanayd yani marka arrinkan markaa ku saabsan inuu muddada muqiimkaa masaxo markaa safarkii mid u sababaya muddada muqiimkaa inuu masaxo markaysagaa ma aha marka in la yidhaahdo muddada muqiimka ma masixi karo waa mas'ala qariiba markaysa waxaan markaa oo yani khilaafsan yani sida markaysa waxaan markaa yani qawaaciddu ay keensanayso oo mar haddii aan ruksadu safarkani aanu keensanin waxay noqonaysaa inay u bannaan tahay bay markaysagaa noqonaysa waxay yidhahdeen waxaa laga reebayaa masalada ku saabsan markaysagaa yani xaalatulidiraarka ka ku dhacay waxaa laga reebayaa hadduu markaysagaa toobad keeno oo safaru macsiya buu ku jiro oo qaaticu ariiq buu ahaayo shuftanimuu usoo baxay siduu shuftanimadii markaysagaa ugu jiray ayuu markii dambe markaa xaalatulidiraar ku dhacay yacni waxa weeye wax alla markaa naftii inay ka baxdo ayuu markaysagaa ku sigta yacni baktigaa inuu cunaa uma bannaana baa markaysagaa legi culammada qaarkoodna arrinka noocaasa waa diidaanoo waxay yidhaahdaan war ninkani macsiyuu galo macsiduu galay waxay ahayd macsidaa uu la yimi oo markaysagaa yacni qadcu ariiqa ah ama macsi kaloo markaysagaa ayuu galay oo markaysagaa gabadhbu markaa inuu ka sinaysto ayuu markaysagaa usoo intiqaalay oo markaysagaa arrinkaasu markaysagaa u kicitimayba marka macsidaasu markaysagaa u badheedhay oo ku talagalay laakiin marka waxa weeye haddaad macsidaa gashay naftaadana dili oo waxa weeye dil u sabababa markaysaga adigu waxba ha cunin si aad u dhimato ta noocaasoo kale markaysagaa waa adag tahay oo waxa weeye markaysa waxaan markaa waa shay nafta in la dilaana macsi kalabay ahayd oo walaa taqtuluu anfusakum baa ilaahay yidhi nafiihina markaa ha dilina waxay culammadu yidhaahdeen waxa uu samaynayaa waa toobad keenaya hadduu toobad keenana markaysaga waa u bannaan tahay markaysagaa inuu cuno ayay markaysagaa yidhaahdeen marka calaa kulli xaal qaacidada arukhasu laa tunaatu bilmacaasi layskuma waafaqsana culamada qaarkood baa markaysagaa hayra baaqin walaa caadin aan ku fasirayn markaysa waxaan markaa in looga jeedo markaysagaa macaasidii iyo markaysagaa saas yada aan ku fasiray waan tacaddi inaanu samaynayn iyo inaanu markaysagaa baqyi iyo wax la mida aanu markaa ku jirin yacni marka aan sidaa u fasirayn ole markaysagaa mid aan iska sii jeclaysanayn waa inuu yahay oo waxaaba dhici karta dee inuu markaysagaa baktigii markaysaa waxaa la qabsado oo markaysa waxaan markaa uu iska jeclaysto oo uu yidhahdo markaysagaa shiddada maxaaba noogu wacan kan baaba ka sahlan marka ka noocaas oo kalea la diidayaa bay markaysagaa yidhahdeen marka waxa weeye calaa kulli xaal safarka marka la tilmaamayo iyo xagga macsida waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood caasin bisafar iyo caasin fi safar iyo caasin bisafari fi safar yacni waxa weeye mid markaysaga safarka laftiisa miduu waxa weeye cisyaanba ahaa oo safarkuu caasi ku yahay safarkuu caasi ku yahay waxaa laga tilmaamayaa safarkiisani gebigiisaba wuxuu u inshiyeeye u bilaabay waa macsiyo mar hadduu macsiyo u bilaabay waa caasin bisafar waa nooca markaa laleeyahay yani marka arukhas laa tunaatu bilmacaasi nooca labaad waa mid markaa la yidhahdo caasin bisafar caasin fi safar safarka gudihiisa cisyaanku kaga dhacay safarkani markii hore wuxuu ahaa midaan macsi u guntanayn oo aanu u bilaabin ee safar iska mubaaxa ayuu iska ahaa dhexda markuu marayo jidkii uu sidii u hayo sadcaalkii ugu jiro ayuu markaysagaa macsi gala laakiin markii hore macsidaa mid usoo intiqaalay ma aha macsidaa mid usoo intiqaalay ma aha bartanka markuu marayey unbaa shaydaankii ka qaalib noqday markaasunbuu markaysaga macsiyo ku dhacay ama zinaa ama markaysaga qadcu ariiqa ama wax la mid a ka noocaasa waxa weeye mar haddaanu safarkii yacni macsida aawadeed aanu ugu intiqaalin waa u bannaan tahay wixii rukhaskii safarka ku bannaanaa waa u bannaan yihiin laakiin nooca hore oo markaa safarka yacni gebigiisuba macsida markaa loo bilaabay ee loogu soo intiqaalay inuu rukso qaataa uma bannaana baa la yidhi mid kale waxa uu yahay waa caasin bisafar ha caasin fi safar wuxuu noqonayaa isagu markaysagaa yacni safarkiisa markii hore daacu ahaa oo xaj oo kale u intiqaalay dabeedna markaysagaa siduu safarkii ugu sugnaa buu markaysaga macsiyo la yidhi caasin bisafari fi safarina waxaa laga tilmaamayaa safarkiisa markii hore mubaax buu ahaa labadan dambe isku dhow oo waxa weeye midna safarkiisaa mubaaxa midna safarkiisaa daaca marka caasim bisafari fi safarina waxa weeye safarkiisu waxa uu ahaa mid mubaaxa dabeedna markii dambe markaysaga macsiya buu u bedelayba markii dambe macsiyo ayuu markaa u bedelay marka hadduu macsiyo u bedelayoo markaysaga u qallibay ruqsa markaysaga uma bannaana inuu qaato oo markii dambe waxa weeye intan dambe oo dhan yani waxa uu ku jiraa markaysaga macaasidii buu marku jiraa oo shuftanimuu markaysagaa bilaabay shuftanimadiina markaysagaa sidii buu ugu wadaya enimay markaysagaa dariiqii intay kaga dhacday ka tegey maaha a shuftadii markaysagaa uu galay waxa weeye halkii buu ka hayaa ruqsa inuu qaata uma banaana laakiin ruuxa markaysaa waxaan markaa safaru daaco oo kale markaysagaa u intiqaalay ee dabeedna macsidu intay ka dhacday socday ee safarkiisii daacada aha ku socda waxaana la mida markaa suurada kale aynu sheegaynay hadduu markaysaga waxaa safar mubaaxa markaysagaa uu intiqaalo oo macsiduu dariiqa intuu ku sameeyo dabeedna uu dhaafo safarkiisii mubaaxa uu iska sii wato rukaskii markaysagaa wuu qaadanayaa oo ma soo gudagelayo marka arukasu laa tunaatu bilmacaasi ma gudagelayo marka baabkan waxa weeye rukaska aad buu ugu dheeraaday masaa'il badana ku tacalluqaana waa jiraan kitaabka almanhuur fi lqawaacidna aad buu ugu dheeraanayaa fawaa'id fara badan buu markaysagaa sheegaya masaa-isha uu sheegay markaysagaa fawaa'idda ah ee uu markaa kan laftiisuna soo naqliyey yani markaa uu tilmaamay ee markaysagaa isaguna sheegay waxaa ka mid ah yani sababta markaysagaa ruksada qaadashada la qaadanaya waa inaynay ahayn markaysagaa ruksad si loo helo darteed waa inaynay u ahayn laakiin waxa marka horeba markaysaga yani sababtan ruksada keensatay loo samaynaya hadday tahay rukso aad heshid hadday sidaa tahay ruksadii inuu qaataa uma banaano tusaalihiisu waxay tahay nin baa waxa uu doonayaa markaysagaa jimcihii inaanu ku waajibin uu ka dhaco markaasaa waxa weeye waxa uu samaynayaa markaysagaa safar buu markaysaga waxba bilaabaya waktigii jumcadii safar ayuu markaysa waxaan markaa bilaabayaa intaan markaysa waxaan markaa yani waktiga aanu soo gelin oo kale ayuu markaysa waxaa safar bilaabaya jumcadii si ay uga dhacdo ayuu safar u bilaabaya ka dhici mayso waxa uu u bilaabayba mar hadday tahay safarkaa jumcuha kaa dhaco ka dhici maaya waa ku saaran yahay oo sababta ruksada waa inaynay ahayn waxaa loo samaynayaa rukso aad heshi darteed waa inaynay ahayn mid labaad ninbaa waxa uu doonaya markaysagaa salaadii inuu qasriyo ayuu markaysa waxaan markaa rabaa markaasuu wuxuu leeyahay si aad salaada u qasrido iska sadcaal oo iska safar ama si aad salaada u jamciso iska sadcaal oo iska safar xaalka noocaasana markaysaga waxaa ruksadii u bannaanaan mayso waayo sababta markaysagaa ruksada waxa uu sameeyey waxay noqonaysaa inuu rukso helo sidaas aawadeed uma bannaana inuu ruksadii qaato nin baa waxaa markaa masaajidka wuxuu u soo galay sunno aad tukatid markaysagaa taxiyatulmasjida muraad kale markaysaga kama laha waktiga marka waxa waktiguna waktulkaraaha waa inuu yahay sarkashigu wuxuu odhanaya wa qariibun min dalika maa law dakhala almasjida fii awqaati alkaraahati oo waxa weeye rukso waxa u ahayd taxiyatulmasjidku sida raajixa ah yacni waktiga waktulkaraahaa salaadihii asbaabta lahaa way bannaan yihiin awqaatulkaraaha marka waktigii karaahada ayuu markaa masaajidkii soo gelayaa waxaanu u soo gelayaa oo keliya salaad taxiyatulmasjida aad tukatid wa qariibun min dalika maa law dakhala almasjida fii awqaati alkaraahati liqasdi salaati ataxiyati laa yasixu almansuur fi lqawaacid mujalladka labaad boqol iyo toddobaad walaa tunaadu markaa laguma xidho bilmacaasi markaysagaa macaasida laguma xidho alrukasu ruksooyinka laguma xidho macaasida falam yubax markaysagaa lama ibaaxayn oo lama bannayn ee licaasin mid ka mid caasi ah atarahusu markaysagaa rukso qaadasho markaysagaa looma bannayn alqaacidatu alkhaamisata casharata qaacidadii markaysagaa shan iyo tobnaad yacni murakab weeyaanoo markaysa waxaa markaa waxaa laga sifaynayaa qaacidada ayaa markaysagaa laga sifaynaya maxal marfuucay markaysagaa taallaa qaacidadii shan iyo tobanka ahayd alrukasu laa tunaadu bilmacaasi wey waa mabniyo markaysa waxaad markaa inaad xarakaysaa si kale u xarakaysaa kuma bannaana washaku laa tunaadu aydan irukas washaku shakiga laa tunaadu laguma xidho aydan lagu noqoyo alrukasu ruksooyinka markaysagaa laguma xidho bihi markaysa waxaad markaa isaga laguma xidho yacni ay bishaki kama subkiyu calaa dalika nas kama subkiyu sidii markaysa waxaad markaa subki yacni nasa calaa daalika sidaa uu nasgareeyey oo markaysagaa uu caddeeyey oo uu sheegay halkana wuxuu inoo tilmaamayaa rukaska inaan markaysagaa shakiga waxa la yidhaahdo inaan lagu xidhin shakiga waxa la yidhaahdo inaan rukaska lagu xidhin ayaa markaa lainoo tilmaamaya shakigana waa inaga soo aragnay fuqahadu inay u isticmaalaan ataradud biistiwaa'in aw rujxaanin yacni markaysa waxaad markaa in shay laga noqnoqdo oo markaysagaa si markaa yacni istiwaay oo simanha looga noqnoqdo oo ha looga taradudo ama si rujxaan oo markaysagaa mid miisaan badan yahay ha looga taradudo farqi ma kala laha sidaasaa fuqahadu u isticmaalaan waa aqlab ahaan siday u isticmaalaan laakiin meelo ay kala farqiyaan horeynu u soo aragnay oo alyaqiinu laa yazaalu bishaki baynu markaysagaa ku soo aragnay halkaas ayaynu ku soo aragno masaa'il haddana inay kala farqiyeen baa dhacday usuuliyiintu laakiin waxay markaa shaki yidhaahdaan yacnii in markaa ataradudu biistiwaa'in bay yidhaahdaan marka hadda waxa weeye waxa uu ka tilmaamayaa waa sidii markaysagaa fuqahada ayuu markaa uga jeedaa oo inaan markaysagaa ruksooyinkii markaysagaa yacni shakiga waxa taradudka aan lagu xidhaynin ayaa markaa uu ka tilmaamay tusaalihiisu waxay ahaatay yacni waxa weeye nin baa waxa uu ka shakiyey yacni markaa masxula cala alkhufayn talow wakhtigu kuu bannaanaa hadda ma tahay oo waxa weeye mise xilligii uu kuu bannaanaa waa dhammaaday xilligii uu kuu bannaanaa inaad masaxdaa khufaynka talow miyuu dhammaaday mise waxa weeye wakhti baa ku hadhay oo baaqi baad markaysagaa weli kuu hadhay hadduu sidaas iyada ah ka shakiyo inuu masaxaa uma bannaane waa inuu addimada maydhaa oo waxa weeye alrukhasu laa tunaadu bishaki yacni rukhaska markaysaga waxaan markaa yacni shakiga laguma xidho ruux baa waxa uu ka shakiyey safarkiibuu wuxuu ka shakiyey talow safarkani ma yahay kii qasriga bannaynayey mise markaysagaa ma aha ilaa uu ka yaqiinsanayo inuu kii markaysagaa yacni bannaynayey inuu yahay inuu markaysagaa qasriya uma bannaana oo arukhasu laa tunaadu markaysagaa bishaki sidaas yadaabay washaku markaysagaa shakiga laa tunaadu laguma xidho arukhasu markaysagaa ruksooyinka laguma xidho aydan lagu noqoye yacni markaa bihi ay shakiga markaysagaa laguma xidho aada iyo iidu aydan waa masderkii aada yacni masderkeedii weeyi noqosha inay tilmaamayso kama subkii sida markaa sheikha subkii la yidhahdaa nasa calaa dalika sidaa u nasgaray alqaacidatu asaadisata casharata qaacidadii markaysagaa lix iyo tobnaad ee alridaa bishayi ridan bimaa yatawalladu minhu alridaa raalli ahaansho bishayi shay laga raalli noqdaa ridan raalli ahaansho weeye laga raali noqonayo bimaa yatawalladu minhu waxa ka dhalanaya laga raali noqonayo sidaa weeyaan qaacidada lix iyo tobnaad waxaa lagaga khabraya markaysagaa jumlada ayaa markaysagaa maqsuudatun lafdan weeye oo aridaa bishayi ridan bimaa yatawalladu minhu yacni markaysagaa ayaa markaa khabarkii ah uma ridaa bishayi qul ridan bimaa yanshau canhu yansha'u canhu xasba maa qad rusima waqad yuqaalu maa nashaa canhu udin fiihi fama min aharin lahu zukin walaakin istuniya minha maa shurid salaamatu lcuqba bihi kamaa dubid ka darbi zawjin wa mucallimin waman yeli wa tacdiiraati qaadin faclaman uma ridaa intaa dabada raalli ahaansho bishayi shay laga raalli noqdaa qul waxaad tidhaahdaa ridan raalli ahaansho weeye bimaa yansha'u canhu waxa ka dhalanaya laga raalli noqdo xasbamaa qad rusima sida la dhigay ee markaysa waxaan markaa culammadu markaysaga ay dhigeen waqad yuqaalu in la yidhaahdaa laga yaabaa maa nasha wixii markaysagaa ka dhasha canhu markaysagaa wax laga raalli yahay ka dhasha udina fiihi isagana waa la idmay fama min aharin lahu zukin fama min aharin wax raadi markaysagaa ma ahaanin zukina lahu markaysagaa mid loo ogaaday yacni markaysagaa ma ahaanin bimacnaa waxa weeye raad khilaafsan markaysaga waxaan asalkiisa oo idni ah yacni markaysagaa looma oga walaakin istusniya minha maa shurid ha yeeshee waxaa laga reebay markaysagaa wixii la shardiyey salaamatu alcuqba bihi caaqibadu markaysaga inay faya qabto bihi markaysaga isaga ay fiihi markaa gudihiisa markaysaga inay faya qabto baaduna waa bimacnaa fiihi waa baad darfiya kamaa dubida sidii markaysagaa la dabdiyo culammadu ay qaacideeye ka darbi zawji taasi waxay ahaatay markaysagaa sida markaa zawj garaaca waafadiisa garaaco wa mucallimin mucallim garaaca markaysaga u ardayda garaaco waman yeli cidda markaysagaa mas-uulka ahi dadka uu ka mas-uulka yahe ka weliga yahay markaysaga ama waaliga u yahay waa garaaca markaysaga waxaan markaa uu garaaco wa tacsiiraati qaadi tacsiiraadkaoo kale cidda ka mas-uulkaa markaysaga yacni garaaca ay garaacdo iyo wa tacsiiraati qaadin iyo markaysaga aywa ka tacsiiraati qaadin mantu waxay ku cadfantahay zawjkay ku cadfan tahayoo yacni wa darbi zawjin wa darbi man yeli bay noqonaysaa yacni tacsiiraadkuna darbigay ku cadfan yihiin wa ka tacsiiraati qaadin sida markaysaga qaadi tacsiirka uu markaysaga cid tacsiiro ee uu edbiyo ayay markaa ahaatay oo kale facla man garabu markaysagaa uu kuidho sidaa ogow halkanna waxa uu inoogu tilmaamayaa qaacido qaacidada lix iyo tobnaad qaacidadaasi waxay tahay markaysagaa shayga raalli ahaanshaha laga raalli noqdaa waxay ka dhigan tahay in markaa waxa ka dhalanaya ka tartiibsamaya ka farcamayana laga raalli noqdo oo shayga haddii asalkiisu ma'duun yahay faraciisuna wuxuu noqonayaa mid ma'duun oo la fasaxay buu markaysagaa noqonaya masaa'il badan baa markaa loo tusaalaynayaa masaa-isha loo tusaalaynayaa waxay tahay labadii markaysagaa qof ee zawjaynka ahaa ayaa markaa midkood baa ceeb leh ceebihii nikaaxu ku fasakhmi jiray markaa ceeb ka mid uu leeyahay ceebtaa uu leeyahay kii kale waa ogaaday raalli baanu ku noqday xaalka caynkaas ah yani dib dambe markaysaga wax khiyaar la yidhahdaa uguma sugnaanayo oo arrinkii markaa ku saabsanaa markaysaga khiyaarkii uu ceebta ku yeelan lahaa yani waxa weeye mid u sugnaanaya ma ah ceebaha markaysaga khiyaarka sugi jiray waxaa ka mid ah baraska iyo judaamka iyo junuunka iyo ashyaada noocaasaa ka mid dee xanuunada kale ee ka sii daranna waa uga sii mudnaansho badan yihiin khiyaarkii inay sugayaan idiskoo kalea ka mid ah oo haddii midkood la ogaado in waxa weeye markaysaga caqdigii baa dhacay dabadeedna markaysaga waxaa la ogaaday markaysagaa mid inuu adhiskii qabo xalka noocaasa khiyaarkii waa sugnaanaya oo dararka iyo dhibaatada markaysaa markaa uu keensanayeen markaysaa yani xanuunadan kale ee junuunka iyo baraska iyo ay keensanayeen judaamkiiyo waxaa ka sii daran idisku markaysaga yani yani markaa dhibaatada u keensanayo laakiin hadduu qofkii raalli ku noqdo raalli hadduu ku noqdo ceebihii waxa uu noqonayaa markaysaga khiyaarkii inaanu yeelan buu noqonaya laakiin si kale hadday u kala tegi karaan inay markaysa waxaan markaa yani u kala tegayaan laakiin khiyaarkii markaysaga waa dhacaya baa laga tilmaamay masaa'il markaa yani badan baa markaysagaa baabkan markaa ku tacalluqda qaar kale waxay usoo naqliyeen lafdiga markaysaga wax kastoo ma'duun ah yani wax markaysa waxaan markaa wax kastoo ma'duun ah oo asalkiisa la idmay faraciisana in la idmay bay ka dhigan tahay oo wax damaan iyo qaani markaysaga kama yimaadaan famaa cala lmuxsini min sabiili wacaksuhu daalimu fasmac qiili waa ka markaysaga qawaacid dahabiya ku odhanaya cusaymiin famaa cala lmuxsini min sabiili muxsinka ruuxii samafalay wax wada ah oo lagu qaannimo xukmiya ama lagu dembinimo xukmiya ma saara wa cagsuhu daalimu sidaa waxa ku lidiya daalimka ee fasmac qiili markaysaga qowlkaygiiyo odhahdayda maqal buu ku yidhi markuu ku yidhi muxsin waxba ma saara wuxuu ka qaatay qawluhu tacaala ma cala lmuxsiniina min sabiil muxsiniinta wax wadi oo ama jid ah oo lagu leeyahay yani markaa ma jiro wax jid ah oo loola yani markaa damaan iyo qaan iyo dembi lagu saaraa ma jiro ixsaanka waxaa laga tilmaamayaa bay culamada qaarkood yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa wax kastoo ma'duun ah oo xasan maxaa shareecada lagu yidhaahdaa dee xasan waxaa lagu yidhahdaa wax kasta oo la idmay wax kasta oo sharcigu fasaxay walow mubaaxba ha noqda ee waa xasan maraaqib muxuu odhanayay maa rabbunaa lam yanha canhu xasanu wagayruhu alqabiixu walmustaajaru yacni rabbigeen waxaanu markaysagaa yani nahiyin xasan wey wax kastoo aan manihi ahayn mubaaxba ha noqdee xasan weeye marka shaygii xataa mubaaxee damaan ma leh qaan ma yeelanayo qaan ma yeelanayo marka masaa'il badan ayaa markaysaga waxaa gelaya waxa markaa culammada markaa qaarkood ay ka hadlaan masalada ku saabsan markaysagaa saa'ilka ama horarka marka la yska daafacayo culammada qaarkood baa waxay yidhaahdeen horarkaa difaaca uu iska difaacayaa waa u bannaan tahay ha yeeshee wuxuu gaadhsiiye wuu qaandhabayaa oo maslaxadda naftiisuu qofkaa wax uu waxyeeleeyey wuxuu ka dhigan yahay qofkii xaalatul idiraar ku dhacay ee mudarka ahaa ee xaalatul idiraar markuu ku dhacay xoolo cid kale leedahay si uu naftiisa u badbaadiyo sii cunay buu ka dhigan yahay dee hadhow xoolihii waa iska bixinaya waa qaandhabay kaas oo kaleu la mid yahy laakiin sawaabku waxay tahay siday jamaahiirtu qabaan inaan markaysagaa wax markaa yacni qaan la yidhahdaa saa'ilkii ama horarkii inaanu lahayn waxa uu waxyeelaynayaa ha ahaato markaysa waxaan markaa qoon ha ahaato ama qur ha ahaato hadduu markaa shuruuddii ay oobsantay oo u raacay markaysagaa duruqdii ay lahayd alashal falashal oo hadduu cararay ama sharkiisii daafacmay markaysaga aanu halkaa u dhaafin shuruuddii haddaanu isagu wax tacadiya samaynin damaan wax layahay inayna ka imanay waxaa si ahaado wax mukallafa sida markaysa waxaan markaa bini aadam mukallaf oo kale ha ahaado midaan mukallaf ahayn sidii ninkii waalaayoo kale ama markaysaga awr dad cuna awr dad cunaad isaga taag weyday markaa naftaadii markuu halaakeeya dabeedna wax yeeshay wax yeelitaankaad wax yeeshay markaysa waxaan markaa hadhow ii qaandhaw laguma odhan karo ruux markaa waalan baad naftaadii ka salbi weyday difaacii aad iska difaacaysay adoo shuruudihii u raacaya baad markaysaga iska difacdo waxbaad yeeshay damaan iyo qaan wax la yidhaahdaa ka iman mayso waxaana u daliila xadiidkii nebiga sala allahu alayhi wasalam ay isula yimaadeen labada nin oo uu markaysagaa u yidhi yaa rasuula allahi ninkani markaysagaa ilkiibuu iga riday kii kalena markaysagaa uu yidhi rasuulkii ilaahayo wuu iqaninay ninkuyo anna gacantaydii waan soo dhuftay oo deedna ilkii waa soo raace nebigu sala allahu alayhi wasalam waxau yihi an yadacu yadahu fii fiika taqdimuha kamaa yaqdimu faxlu laa diyata lah riwaayaadka qaar waxay siyaadinayaan siyaada ah laa diyata lahu wax diya iyo qaan a male buu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam gacanta haddaama afkaagu u daaya haddaanu soo dhufan oo deedna markaasaa sida awrka isaga cuntaa marka waxa weeye nebigu wuxuu ihi diya male marka waxa weeye taasina inaynay markaa diya lahayn ayaa laga qaadanaya markaa raajixu waa qawlkaas weeye waxaanay noqonaysaa qiyaaska la odhanayo xoolihii cid kale leedahay idiraar in markaysagaa naftu kugu kelifto aad u cuntaa looga qiyaasanaya waa qiyaasun fii muqaabalati nasi wa fasid lictibaar waa noocii markaysa markaa waxa weeye فساد الاعتبار وح ليلى ذاك جرى والخلفة للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى marka culammadoo dhan qiyaasku hadduu nas khilaafsan yahay ama ijmac khilaafsan yahay waxay leeyihin waa qiyaas faasid اlictibaar oo baail ah sidaas iyadaa weeye marka masaa'il badan baa calaa kulli xaal saas uga faracmaysa masaa'il badan ayaa baabkaas markaysagaa soo gudageliyey waxa uu yidhi waxaa laga istisnooday wixii la shardiyey salaamat lcuqba caaqibada markaysa waxad markaa inay saalim tahay oo ay faya qabto wixii la shardiyey iyada waa laga istisnoonayaa addoommaan waa ka imanaya oo ashyaada salaamatulcaaqiba la shardinaya waxaa ka mid a yani marka waxa weeye waxyaalaha markaysaga waa markaa edbinta ah sida ninkoo kale marka waxaa u banaan xaaskiisa markaysaga inuu edbiyo haddii markaysa waxaan markaa wax qalada markaysaga ay samayso ama tacadi ah mucallimkaoo kale markaysa waxaan markaa carruurta inuu edbiyaa u banaan markaysaga waa qaadigoo kale markaysaga tacziiraad wax la yidhahdaa u banaan waaliga sidaas in la eg tacziiraad buu markaysaga cidda mas-uulka ka ah bimacnaa qaadiga waa xukumayaa cidda ka mas-uulka ee loo xil saaray iyagana saas in la eg yani markaa tacziir ama imaamka markaysaga laftiisa tacziir baa markaysa waa markaa u samaynaya tacziirta u samaynayana markaysaga waxay ku xidhan tahay salaamat lcuqba eraygan salaamat lcuqba ku saabsan ishkaal baa lagu soo arooriyey oo sarkashigu wuxuu odhanayaa in fara badan oo hadalka markaa culammada ka mida ama fuqahada waxay odhanayaan shaygaasi waa bannaan yahay bishardi salaamati alcaaqiba ayuu ku bannaan yahay arrinka noocaasana waa la is-ishkaalay oo waxaa la yidhi markaysagaa ishkaal baa ku sugan sababtuna waxay tahay caaqibadu markaysagaa inay saalimo tahay waa mastuuro waynaga asturantao waynaga qarsoon tahay sidee markaysagaa xukumka shay majhuula oo aynaan garanaynin oo innaga inaga qarsoon sidee loogu xidha loogu xidhaya raafici baa markaysagaa waxa uu ku sheegay baabulwadiica buu odhanayaa muraadka looga jeeda markaysagaa salaamatulcaaqiba markaysagaa shardinta la shardinaya ma aha jawaaskaa loo shardinaya oo shaygu hadduu markaysaga waxaan markaa bannaanaanshaha uu bannaan yahayba caaqibadiisu inay wanaagsanaato oo ay saalimo noqoto loo shardinayaa taa loogama jeeda guud si markaa taasi markaa aynay u dhicin in la yidhaahdo markaysaga haddii wadiicadii ay nabadgeli weydo inaan wadiicadaasi aynay bannaanayn oo marka horeba inaad u dhiibataa inaynay bannaanayn oo u qabtaa ayaa markaysagaa dib ka muuqatay markaysaga waxa saas la odhan maayo ee waxa weeye ta'khiirkii waa u ban waa u bannaynaynaa yacni markaysaga waa u bannaynaynaa markaysa waxaan markaa inuu markaysaga hayo waa u bannaynaynaa inuu hayo inagoo u bannaynayna haddana markaysaga waxay tahay inay yani haddana salaamatulcaaqiba la shardinayo salaamatulcaaqiba waxaa loo shardinaya xagga doomaanku tilmaamaya oo bimacnaa caaqibadii hadday saalimo noqon weydo waa qaandhabayaabaa looga jeedaa ee bimacnaa arrinkaabaan marka hore bannaanayn loogama jeedo sidaasuu markaysaga raafici tilmaamay culamo kalena baabu tacziir waxay ku sheegeen buu markaa odhanayaa zarkashi waxaa la ibaaxeeyaa shardiga salaamatulcaaqiba ayaa ashyaada lagu ibaaxeeya oo haddaan caaqibadu saalimo aynay noqon marka horeba bannaanaan mayso baabu tacziiraadkana culamada qaarkood sidaasay markaysagaa ku sheegeen dabeedna waa ku dheeraanaya marka ugu dambaysa calaa kulli xaal wuxuu odhanayaa taxqiiqu waxa uu yahay sarkashigaa odhanaya taxqiiqu waxa uu yahay shay kasta oo damaan keensadaa waxa weeye waa midaan markaysagaa bannaanay waxaanu ku xidhnaa markaysagaa caaqibadu inay saalimo tahay shardigii waa la waayey sidaa shardiga loo waayaa mashruudkana loo waayayaa markaa jawaaska iyo bannaanaanshaha ku xidhnaa caaqibadu inay saalimo noqoto haddii la yidhahdo kan lama ogey yani markaysagaa yani waxay noqonaysaa inuu cudurdaar u leeyahy cudurdaar buu markaysaa waxaan ismigii uga baaqday yacni markii hore hadduu islaawaad marka oofin karaysa ama waxa weeye markaysagaa caaqibada uu sida kale moodayy oo ay noqon weyday yacni macduur inuu noqdo kama badna laakiin ficilkaasi wuxuu ahaa markaysagaa midaan bannaanayn marka waxyaalahan markaysagaa la banneeye markaa yani mucallimka iyo zawjka iyo garaacitaankiisana waxa weeye waa darbi hayr mubarixa oo yani markaysa waxaan marka aan waxba bararinayn ayaa markaysa waxaan markaa culammadu marka ay yidhahdaan tacziiraadkana markaysagaa xadka markaysagaa tacziirta waa inaan markaysagaa la dhaafin oo laga badin uma aridaa intaa dabada raalli ahaansho bishay shayga laga raalli noqdaa qul ridan waxaa tia waa raalli ahaansho bimaa yanshau waxa markaysagaa yani ka dhalanaya laga raalli noqdo canhu xaggiisa casbamaa qad rusima sida markaysagaa la dhigay culammadu ay qore sida la qoray markaa lagu socdo ee kutubta lagu dawinay waqad yuqaalu in la yidhaahdaa laga yaaba maa nashaa canhu maa nashaa wixii markaysa waxaan markaa yani dhasha nashaa yani ibdaal baa hamsadii lagu sameeyey canhu markaysagaa shay laga raalli yahay markaysagaa ka dhasha ama shay ma'duuna ka dhasha udina fiihi isagana waa la idmay oo waa la fasaxay famaa min asarin wax raadi markaysagaa ma ahan oo zukina lahu loo ogaaday markaysagaa ma jiro wax raada oo loo ogaaday oo damaan keensanaya markaysagaa ma jiro walaakin istusniya hase yeeshee waxaa laga istisnooday minhaa markaysagaa masaladan maa shurida salaamat lcuqba wixii markaysagaa caaqibadu inay faya qabto markaysagaa la shardiyey bihi ay fiihi gudihiisa loo shardiyey kamaa dubida sidii la dabdiye la qaacideeye ka darbi zawjin weeye sida markaysagaa zawj yacni garaaca uu garaacayo marka afadiisa wa mucallimin mucallim garaaca uu garaacayo ardaygiisa waman yeliyi cidda tacsiiraadka markaysaga waxaan markaa mas-uulka ka ah yacni garaaca markaysaga ay garaacayaan iyo wa tacsiiraati qaadin iyo wa ka tacsiiraati qaadin weeye tacsiiraad darbigay ku cadfan tahay iyo markaa qaadiga markaysagaa tacsiirtooda kale wey waxyaalaha noocaasa markaysaa caaqibada markaa inay faye qabtaa loo shardiyaa ee facala man garabu marka waxa waya caaqibada hadday faye qabi weydo oo bimacnaa waxa weeye markaysagaa meeshii dhibaata ay timaado oo uu u dhinto zawjkiibaa markaa zawjadiisii garaacay dabeedna waa u dhimatay ama mucallimkiiba markaysagaa ardaydii garaacay dabeedna waa u dhinteen yacni xaalka noocaasa waxay noqonaysaa markaysaga inuu qaandhabo ayay markaysagaa noqonaysa inuu qaandhabo ayay markaa noqonaysa haddii ayna u dhimanayn markaysa waxaan markaa dhaawacya ku yimaadaanna waa saas si la-eg dhaawacyadiina markaysa waxaan markaa iyagana waxa weye waa qaandhabaya oo siduu qudhi u qaandhabayo markaysaga aqoontiina u qaandhabaya darbiguna wuxuu markaysaga muqayad ku ahaa markaysaga darbi hayr mubarixa oo aan waxba baraarinayn markaa sidaas iyada ah ayuu markaa ku xadidna waalidkuna waa la mid waalidkuna isaguna markaysaga waa la mid faclaman subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk